halkaad nagala socotaana waa v o a washington jaamacad ku taala dalka jarmalka ayaa xog orarin ay samaysay kusoo bandhigtay tirada afafka dunida lagaga hadlo iyo sida ay u kala badan yihiin daraasadani waxay daaha ka rogtay in marka dadka dunida loo qaybiyo saddex meelood in laba meelood ka mid ahi ay ku hadlaan labayo toban luuqadood weliba afka shiinaha iyo kan hinduuga ama urduuga marka la isku daro waxaa ku hadla dad ka badan laba bilyan oo qof ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya jaamcad ku taalla dalka jarmalka ayaa muddo gaadhaysa shan iyo toban sano waxay xog ururin ka samaynaysay luuqadaha dunida lagaga hadlo iyo sida dalalka ku hadla ay u kala badan yihiin cabdisalaan siciid faarax oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa ka mid ahaa dadka sida dhow ula socday daraasadan iyo macluumaadka lagu soo bandhigay
ismaaciilow daraasadan waxa ay qaadatay muddo shan iyo toban sannadood ah waa dareemaysaa wakti aad iyo aada u dheer weeye waxaana waktigaa geliyey mid kamid a jaamacadaha dunida ugu caansan oo la yidhaahdo dusseldorf university daraasadan ayay ku jiraan arrimo kala duwan waxayna sawir ka bixisay kala duwanaanshaha afafka ee dunida lagaga hadlo sidoo kalena waxay soo bandhigtay in dalalka qaarkood shacabkooda oo aanay isfahmin sababo la xidhiidha tirada badan ee luuqadaha lagaga hadlo axmed gurey aadan oo ku xeel dheer arrimaha cilmi baadhisaha islamarkaana ka shaqeeya dalka holland ayaa arrintaas ka hadlaya tusaale ahaan waddanka leedaado baba new guinea kala duwanaanshaha luqadaha lagu hadla ay dadka ku hadlaan labadii qof ee kaa hor yimaada luqadoodu waxay kala duwan tahay boqol kiiba sagaashan iyo sideed aan idhaahdo in ku dhow macnaha boqol kiiba boqol in labadaa qof ee kaa hor yimi ee waddankaa u dhashay ay kala luqad yihiin marka waxaad dareemi kartaa baaxadda luqadda ama luqadaha lagaga hadlaa inay aada u kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qof waliba inuu isweydiiyo tolow tirada dunida afafka lagaga hadlaa waa intee su-aashaas ayaan hor dhigay cabdisalaan siciid faarax waxyaabaha ugu xiisaha badan warbixintan lagu daabacay ama laga helay waxaa kamid a in lagu ogaaday dunidan aan saaranahay qiyaas ahaan in looga hadlo luuqado ka badan toddoba kun iyo boqol luuqadood oo kala duwan qaaradda asia oo keliya ayaa waxaa la sheegay inay ku hadlaan laba kun iyo saddex boqol oo luuqadood in ka badan africa kaalinta labaad ayay ka gelaysaa dhinacan oo laba kun iyo boqol iyo soddon luuqadood ayay leeyihiin wadamada bacifiga kulaala qudhoodu ma yaraysanayaan kun iyo saddex boqol oo luuqadood ayay leeyihiin halka qaaradda yurub ayay dhinacan kaga jirto meelaha ugu hooseeya oo ay leeyihiin in ka yar shan boqol oo luuqadood haddaba tolow luuqadee ugu badan ee dunidan dadka ku hadla ay ugu badan yihiin su-aashaas ayaan mar kale hordhigay cabdisalaan oo ka faallooda arrimaha caalamka afka ugu badan markaad fiiriso chineska luuqadooda ayaa waxaa la sheegay one point forty billion qof inay ku hadlaan luuqadaas waxa kale oo iyaduna kaalinta labaad gashoon ciyaar ciyaar ahayn luuqada loo yaqaano hinduuga oo qiyaastii lix boqol oo milyan oo qof ay ku hadlaan englishku wuxuu soo gelayaa kaalinta saddexaad oo waxaa lagu qiyaasaa shan boqol iyo soddon milyan oo qof inay ku hadlaan halka carabiga qudhiisu dabir uusan shidaynin oo ilaa iyo afar boqol iyo lixdan iyo toddoba milyan oo qof oo dunida geesaheeda kala jooga ay ku hadlaan arrimaha ku cusub daraasadan ayaa ah in tirada dadka dhaladka ah ee ku hadla afafkooda in laga kor maray luuqadda ingilishka oo afaf kale oo aan hore loo filayni ay dhibco ka horeeyaan marka la eego daraasadan sida uu leeyahay axmed gure aadan warbixintani ismaaciilow waxa la yaab kale aan ku arkay waxay tahay dadku waxay aaminsan yihiin luqadaha dhalad ahaan loogu hadlo ama dadku ay dhalad ahaan ugu hadlaan ama luqada koowaad u ah luqada englishta ama luqada ingiriista loo yaqaana inay tahay luqadaha ugu ballaadhan ee lagu hadlo laakiin warbixintani waxay tilmaamaysaa luqada sbanishku inay ka badan tahay dadka dhaladka ama luqada koowaad ahaan ay isticmaalaan oo ay ku hadlaan adduunka dad ah afar dhibic shan iyo siddeetan boqolkiiba halka ingiriista ay ku hadlaan afar dhibic saddex iyo siddeetan boqolkiiba inkasta oo ay sidaas tahay haddana afka dunidan dalalka ugu badane ay ku hadlaan maaha china ee waa luuqadda englishka haddaba afafka dunidu sidee ugu kala badan yihiin dalalka ku hadla luuqadda englishka oo kale waxaa la sheegaa in ay ku hadlaan boqol iyo kow dal ku hadla taa macnaheedu maaha luqadda englishku inay u tahay luqada koowaad oo first languageka inay unoqonayso lakin calaqali boqolkaa dal inta ka badani luqada ingiriisiga ama way ku wada hadlaan ama luqada labaad ay u tahay kaalinta labaad carabigaa soo galay oo isaguna qiyaastii lixdan dawladood ayaa luuqada carabiga ku hadasha faransiiska ayaa sadexeeyey oo isaguna koob iyo konton dawladood oo dunida ah ayaa luuqada faransiiska ku hadla daraasadani waxay kale oo iftiimisay in luuqadda ugu badan ee dunida la barto ay tahay english waxaana af ahaan u barta in ka badan hal dhibic shan bilyan oo qof faransiiska ayaa noqday afka labaad ee la barto halka afka jiniiskuna uu yahay afka saddexaad ee dunida loogu barashada badan yahay
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington